waad ogtahay xaaladooda ku jiro shirbidoonka ama ay guddiga joogto inay go-aan bay u dhiibtay xukuumadda waxayna ugu dhiibtay kalsoonida ay ka qabto xildhibaanada waxayna ku matelayeen afka shacabka arrinta sidaa ahayd annaka fasax aan ahayn waxaan ka hor sugaynay guddiga guddiga joogtadaa arrintii ay ku dhawaaqday ay ugu matalaysay in la fuliyo oo sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo wax la fuliyey ma aragno dad ciidamo yimid waan aragnay ciidamo meel u astaaminayo waan aragnay arrimihii ilaa cadda soo socday ilaa faramo soo socday waaladoonayay dadkii lagu naaweeliyo inta halkaa la taagtaago hadhowna midooda cidlo u baxsado arrintaa dib wax laga qaadan waayo waxa weeye golaha waxa weeye shiraan caadi ahayn baan golaha qabanayna wiilkanna waanu qabanayna haddii aad halkaa annaka waxaana haysta shacabkii aan matalayna oo lacaasimadiibaa loo soo jiraa soddonkaaa matir maxaa maxaa qabateen baarlamaana idinkaanu xilka idiin dhiibanay idinka cabdiweli u dhintay iyo golaha fulinta madaanti
waa maadsantahay xildhibaan marka arrintan haddii aad bulshada u caddaysid aad guddiga joogtada u gudbiseen maxay ahayd
arrintaan uu guddiga joogtada u gudbin waxay ahayd markii dowladdaa ismagacawday ee somalilan kusoo dhaweetay qabsate kastankii kore sababaa dhaaftay arrintaasoo shacabkii ka kacay baan codka shacabka iyo annakooda ku matalayna soo soo jeediyeen anakuna guddiga joogtaanaan kalfadhi lahayn aan dowladda uga tagnay inaanu qabanno shir aan caadi ahayn guddiga joogtada nimatasha annaka xildhibaanada faada kalfadhiga haysan iyo shacabkaba waxay soo soo jeedisay in ay muqadis tahay dhulka puntland in la qabto waxaa hadda la qabsaday iyo wixii maqnaaba shirka caadigaa goormaa qabanaysaan marka hadda sidoo wiilkan haddii dowlad dowladdu kasoo dhaweyda waajibkeeda wiilkan waan qabanayna oo waxaan qabanaynaa shir kalfadhi aan caadi ahayn oo degdeg degdega oo xildhibaano ku dalbanayno xildhibaanadana aan wakiilkaga ahay caadmakoodina u ahay aduumadina aan u ahay
xildhibaanada o dhan dalku wuxuu u baahan yahay difaac iyo amni caasimadiina maanta qoriga beenka soo gaadhiya dal baanu ku quusanay sol iyo sanaag iyo caybin hore uga quusanay maalin midba inba laga quusanaya maxay tahay midba markaa waa in lagu kala tageen waasa ama waxay iska xiriyin
waa gartay marka xildhibaanada o dhan baa ka siman mise adiga bay kuu gaartaa xildhibaanada oo dhan baa ka siman afkooda waan ku habeeya shirgudoonku afkoodu ku hadlayay weliga waan ka shiraynaa sooda baan ka shiraynaa sidii kalfadhigaan caadi ahayn loo qaban lahaa annaha weli maanaan dalban boqoshaha ama sustay markii aanu shacabkii meel aan ka maran weynay kaadii fariisan kari weynay abuurti wadan kari weynay oo shacabkii nagu kacay baa waxaan yidhi bidhaatooda xukuumadda kuma fillaan guddidii joogtada ahayd isbetesay markaa kalfadhigaan caadi ahayn iskugu dhawaaqa madaxweynaha la yeedho madaxulkoynaha la yeedho xukuumadda wasiir wasiir la yeedho marka kulankaad dalbanaysaan ma mid nabadeed baa mise waa mid colaadeed waa mid dhulkeyna dhulkii lagu soo lagu wadanayo noodiyan dhulkiisi la haysto oo maalin bada la qabsanayo soddon kilomitr baa lama doonaya marka xabad tuurisanka dalxiiska waadaya wuu mataa marka wixii uu sheegay faraala sheegayay tiina ku cadmaanta hadduu ciidanka hore u tegi waayo irinta hoo istaagi waaye godoqodoye isaga taa taabaan ku qadana xildhibaana difaacana waana waana waana ku qasbanayna difaacno waa u dhaarana
waa mahadsan tahay xildhibaan hore waxaa loo haystay laascanood kaba aynaan hadlin oo kula noocan oo kaleana maynaa dalbin maynaan dalban hadda maxaa keenay marka walahi waxa weeye wixii wixii lagu sifeeyey wixii lagu soo fiday laascanood la iska ilaayey markaan ka hadalay ka hadalay ee dhagsan la sii waayey ee aan u dareemay warba madaxweynaha ku-xigeenkaad xadaaba ka qaadaan warba bixi waxa qabanaya daaya war halkan baa al-shabaab joogayo buraha baa ayuu joogaa war maxaqoodii ka ahayd daacish baa buraha kaa soo fushay dhexdeena qasan dowladda u yartuna intaan lahayn hadda waxay maraysaa caasimadii puntland loo jeedsado waxaa afartan kilomitir ahay madaxdu hadday idinka aqbali weydo inay kulanka soo xaadiraan maxaad fali doontaan madaxdu haddii naga aqbali weydo inay soo xaadirto ama kuna awood baan leenahay go-aan baanan leenahay idina go-aankoodi bay ku iman weeyey anagoo go-aanka iga tusana awoodda adeegsanaysaan maxay noqon doontaa marka waa garanayo dastuurkana u taala